wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdi maxamed sabriye oo v o eda la soo xidhiiray ayaa sheegay in isaga madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay maanta kulan gaara ka yeesheen dagaalbeeleedyada ka soo cosboonaaday deegaanka xeraale iyo agagaarka degmada cadale isagoo sheegay in madaxdu ay ku baaqeen in colaadahan si deg deg ah loo joojiyo sabriye ayaa sheegay in dagaalka xeraale aysan siyaasad ka maqnayn laakiin waxa uu diiday in wasiiradiisu ay door ku leeyihiin cabdilcasiis xuseen ayaa wasiirka khadka telefoonka ee muqdisho ku wareystay wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxay colaadda deegaanka xeraale salka ku hayso wallaahi adeerow soomaalida degaan kasta inta isla deganaa qabaa'il u ah colaadihii hore annagu aan naqaanay oo daaqa iyo biyaha iyo ku salaysnaa iyo wax ka agdhow oo dhaqanka ahaa waxyaabaha isaga soo birbiray waayahan dambe siyaasado iyo waxbaa iska soo galgalay aniga hadda ma rabo inaan dimensionkaas kale ku fogaado waa tahay laakiin inaysan ka madax banaanayna waa tuhunsanahay wasiir qabiilada soomaalidu way islaayaan kuwo xigtay isku dhowbaa isku qabsada deegaan iyo maamulba isku qabsada laakiin marba haddaad ka dhawaajisay inaan siyaasadi ka maqnayn bal daahfur siyaasadda laysku hayo ee dadka degan xeeraale ma siyaasad adiga wasaaraddaada ka imanaysa dhinacaasi ku lug lahaa ma tan maamulkan galmudug ku lug lahaa haddii wixii la daafuro waxaa dhici karta in xal loo helo
cabdilcasiisow arrinkaa labaan u kala qaadi lahaa gogol nabadeed oo waxa laysku haysto iyo ciladaha iyo kala sheegashada lagu sheego waxaan qabaa meeshaasi waa u baahan tahay wax walba in daah laga qaado dhexda la dhigo laakiin heerkan hadda aniga adigu aan ka hadlayno oo aan nabad ka hadlayno oo aan xabad hala joojiyo ka hadlayno oo aan dhiig joojin ka hadlayno waxa la isku haysto iyo qaabka ay yihiin waxaad moodaa runtii inay uga darayso marka waxaan codsan lahaa inaad iga cudur daafto waa tahay inaan gacanta sii geliyo hadda waa hagaag arrimaha siyaasadada meesha ku jiraa waxa ay yihiin waa tahay marka wasiirka arrimaha gudaha adigay ku hoos imanayaan waxaan oo dhani in maalin kasta colaadi soo noqoto tobaneeyo dadna ay ku dhintaanna waxaa loo baahan yahay mas-uuliyaddaas in qof loo saariyo marka ma leedahay mas-uuliyadda annagaa qaadanayno mar haddii siyaasad meesha ay ku jirto mas-uuliyaddii waan qaadanaynaa xalna waan raadinaynaa mise waxaad leedahay mas-uuliyadda cid kale iskale in colaadani ay dhacdo oo dad maalin kasta dhiig oo halkaasi ku daato
cabdicasiis horta mas-uuliyadda qaadashadeeda waxaan isleeyahay runtii ama wasaaraddan ama hay-ad kale oo federaala midna mas-uul kama aha inay dhacdo waa dhibaato degaan ka dhacday dad wada degan oo walaalaha dhexdooda ka dhacay mas-uuliyadda annagu aan qaadanaynaa waxa waaye marka inaan dadkii haddaan cod la gaarno iyo haddaan fadhi la gaarno iyo haddaan wadahadal la gaarnaba aan ku dadaalno wasaaraddani waxay ka shaqayso shaqadeeda inay ka qabsato oo qayb ahaan ah dib u heshiisiin waa tahay dadkii inaan ku dadaalno inay wada fadhiistaan walaalaha ahaa cid walboo ay u baahan tahay oo nufuudkoona aan ugu yeerno xalna ka dhex raadin oo mas-uuliyaddaasaan qaadanayna laakiin dagaalka labadii subaxnimo ka bilowday magaalo soomaaliyeed oo annagu annaan waxba ka ogeyn mas-uuliyaddeeda runtii waxaan u malaynaa waana garab marsanta marka de wasiir inaad ogaataan soomay ahaynoo idinku qaadaan mas-uuliyaddaasi istaraatiijiyadaasi colaadan iminka xeraaloo kalean ka hadlayno way soo noqnoqotay inaad adigu tegtid wasaaraddaadii lacag ahaan waad heli kartaan oo deegaankii tegtid dadkii isku keentaan inaad taa ka gaabisay xitaasoo ma noqonayso mas-uuliyad ay tahay inaad adigu madaxa saaratid wallaahi adeerow aniga wax madaxa la ii saaro iyo wax laiga daayaba waxaa xaqiiqa ah oo adiga iyo aniguba aan ognahay dagaalada soomaalidu sida la doono loogama warqabi karo maayadii soomaalidu dhihi jirtay matag meelaad jeceshahay kuguma simadi waaye haddaan waxa sii ognahay oo aan ogaan karno in berri dagaal dhacayo waxbaaad moog tahay talaadaad qaadi kartaa waa tahay laakiin dagaaladan dagaalkan labada meeloodba wuu socsocday waa la kala dhex galay way qaboobeen haddana si sudfaaho labada meeloodba ku kacay kan xeraale iyo kan cadalada waa gartay marka dagaalkan cadale meeshan u dhow buurdh buur dheere layidhaahdo ka dhacay isagana dad badan baa ku dhintay marka ma idinkoo muqdisho jooga uunbaad colaadahaasi qabiilada islaynaya iyo dhiiggaa daadanaya inaad kor uun kala socotaan oo aad baaq ku saabsan nabadeed baan diraynaa mooyaane talo kale idinkuma haysaan talo kale waa haynaa cabdilcasiis dhaqdhaqaaquna waa lagama maarmaan markii xaadisadu dhacdo waxa ugu horeeya oo aada samayn kartaa ama aada ku dhiiran kartaayo waa horta inaad tiraahdo wardadiihu muslimkaahi dhiiggiina kala badbaadiya ku sima ciddii taladaas idinla lahayd hadday dowlad tahay iyo hadday degaan tahay ba war halaydinka soo gaaro in la yidhaahdo baaqa lagama maarmo wax ka qaradkaa kuu soo haray waxaan sidaan hadda warka kuugu horumariyey shalay iyo maantaba ku jirnay dadaal badan oo heer federaal iyo heer dowlad goboleedba ah iyo xiriiro iyo formuladii lagu geli lahaa arrimahaas dejintooda kii ugu dambeeyey oo shirkii ugu dambeeyey madaxweynaha iyo prime ministerka anigu aan yeelanana malaha saacad ama sa ama laba saacadood ka hor ahaa inaan marka arrinkii marba hadduu dhacay lama reverse garayn karo gadaal looma celin karo kaas marka si looga nala gudbooni waa inaan toos u dhaqaaqno baaq u dirno ku degdegno fariisino waa gartay arrintan balcad baan doonaya inaan su-aal kaa weydiiyo xalay abaarihii tobankii habeennimo xilliga maxalliga ah waxaa degmada balcadoo dee aad ogtay inaan muqdisho aanay ka fogeyn gudaha u galay maleeshiyada al-shabaab oo meeshaasi joogay oo wararkan helayno ay sheegayen markii dambe ay ka baxeen idinkoo magaaladii muqdisho joogo degmadii balcadna aad ogtay inta idiin jirto awooddaasi iyo dhiiranaanta al-shabaab inay halkaa ku qabsadaan soo lama oran karo amnigii kasoko magaalada qaraxyada ka dhacaya muqdisho xitaa hareerihii muqdisho dowladdii soomaaliya waxba gacanta uguma jiraan wallaahi cabdilcasiiz oo waxaan isleeyahay arrinkaas waxaa kaa dhargin lahaa wasaaradaha iyo hay-adaha amniga oo howshaas leh waxaan rabaa inaan kugu baraarujiyo wasaaradda arrimaha guduhu hadda amni ma aha howlaha ay ka shaqayso marka waxaan jeclaan lahaa su-aashaas in loo dhigo wasiirada iyo saraakiisha amniga oo ay sida tooska u khusayso laakiin haddaan isku dayo waxaasu maxay kula tahay marka wasaaradda amniga waanu la xiriirnaa miidiyaha iyo warbaahinta lama hadlaan taliyaasha ciidamadu ma hadlaan waxaad moodaa weli inaanay dowladdu kala caddayn markay dhacaan dagaaladan iyo qaraxyadan kooxda al-shabaab ay dowladda la beegsato oo cid mararka qaarkood ay warbaahinta ku adag tahay cid ay kala xidhiidhaan marka haddaad leedahay anigu shuqulku malihi wasaaradda ha la weydiiyo miyaanay adigu ka wasiir ahaan ama ka mas-uul ahaan miyaanay wejigabax ku ahayn dowladda in kooxdii al-shabaab ay degmadii balcadee magaalada muqdisho albaabkii laga gelaya ahayd inay qabsato cabdilcasiis wallaahi adeero hadee isla jawaabtii horeaan kuu celin doonaayo qof walbaa hawsha uu hayo uu mas-uulka ka yahay uu xoogogaal u yahay maaha su-aal amni marka ay weydiiso inaan ka cararaayo laakiin xaqiiqadaa waxay tahay waqta aada u baahan tahay in lagu laguu soo gudbiyaanan ahayn sababta aan kuugu refer garaynayo dadka kalena waa urintaas maxaa ogaanta maxaa lagu sheegay markaa balcad wixii ka dhacay cabdilcasiis bilkulli ixtiraam anugu dagaal iyo difaac midna kama shaqeeyo waxaan ka shaqeeyaa federaaleyn iyo dib u heshiisiin waxaan jeclaan lahaa inaad waxa aniga shaqadayda tahay ila joogto
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriyo oo u warramayey cabdixasiis xuseen dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaha in idaacaddeenna beri subax aan ku maqli doontaan qayb kale oo ka mid ah waraysiga wasiirka uu kaga hadlayo arrimaha federaalka gaar ahaan mowqifkii dowladda ee doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan maamulada galmudug iyo jubbaland